من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بعد شرحني سورة هود waxa uu darsigeenu caawa ku bilaabanayaa aayadda sideetan iyo afraad waxaan ku soo dhex jirnay qaybtii ka warramaysay qisooyinka dhowr qiso ayaan soo marnay haddana waa qisadii nabiyullaahi shucayb iyo nimankii la odhan jiray reer madian marka waa ilaa madyana xagga hore ku xidhanta arsalnaa waan dirnay ilaa madyana ilaa ahli madyana madyan dadkeedii waxaan u dirnay akaahum walaalkood shucayban ahaa qaala markaasaa wuxuu markuu u tegey yaa qawmi tolkayow icbud allaha alla caabuda buu ku yidhi maa lakum idinma sugnaanin oo malihidin min ilaahin mid la caabudo xaq lagu caabudo ayruhu oon isaga ahayn walaa tanqusuu hadhimina almikyaala halbeega iyo almiisaana miisaankana hadhimina innii anigu araakum waan idin arkaa bikhayrin waxaan idin arkaa inaad khayr ku sugan tihiinoo wanaag aad haysataan wa innii aniguna akaafu waan cabsani calaykum dushiinna cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka cabsan cadiimin oo weyn cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka cabsan muxiiin oo kooba macnaha maalin idin kooba cadaabkiisaan idinka cabsan remedian waxaan u dirnay bu alla subxaana watacaala walaalkood shucayb markii uu tegeyna wuxuu ula tegey mabdi'ii ay rusushu kulligood ula tegi jireen qowmkooda ay ula tegi jireen kaasoo ahaa inay tawxiidka uga bilaabaan xaqa ilaahi subxaana watacaala adoomadiisa ku leeyahay kaa inay baraan macnaha ilaahay keligii caabuda maxaa yeelay mid kaloo xaq lagu caabudaaban jirin isaga mooyaane intaa markuu ku yidhi oo mabda'ii tawxiidka uu bandhigay ayuu haddana wuxuu kala hadlay khaladaadka ay gelayeen waxyaalihii ugu waaweynaa mid ka mid ah oo caam ay ku ahaayeen taasoo ah dadkay dulmin jireen oo waxay ku dulmin jireen iibka iyo ganacsiga iyo wax kala wareegni kala wareegidda wax lala kala wareegahayo waxyaalahaasay ku dulmin jireen miisaanka iyo yani halbeega ama yani waxa weyaan qalabka wax lagu beegto ayay dadka ka nusqaamin jireen taasay marka caan ku ahayd marka xaqii ilaahay baa lagala hadlay markii labaadna waxaa lagala hadlay xaqii adoommada xaqii addoommada ilahi subxana watacala kala hadlay oo nebigii uu ku yidhi walaa tanqusu lmikyaala wlmiisaan mikyaalkaasi laba macno waa suurtagal in laga wado yani qalabkii wax laysku dhaafsanayey miisaankii iyo halbeegii labadaa in laga wado waa suurtagal oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa hadhimina oo sida caadadee lagu tacaamule ee la yaqaano ha ka nusqaaminina ama miisaankii alaabtii wax lagu miisaamahayey oo miisaankeedii aad dhintaan ha noqoto ama tii wax lagu miisahayey oo aad macnaha ama suntaan oo dhinacyaha ka garacdaan oo hoos ka garacdaan ha noqoto naqsigu marka saasuu ku imaan ama waxaa laga wadaa mikyaalka iyo miisaanka shayga la beego iyo shayga la miisaamo hanusqaaminina isla macnaha uba imaanaysa macnaha waxa uu ku yidhi waxaan arkaa inaad dad khayr haysta tihiin oo kristi wanaagsan haysta oo ilaahi subxana watacaala barwaaqa tihiin mar haddaad barwaaqo haysataanna waxba ugama baahnaydin inaad dadka dulmidaan oo waxooda ka nusqaadisaan oo ka dhintaan talabaadna haddaad khayr haysataan dhib yani macsiyada aad gelaysaan inay inay idinku dhaaftaan laga yaabaayo wanaaggan aad haysataan aad ku weydaan macna marka khayr baad haysataan nimayo khayrka ha isu seegin oo ha isu waayina waxaana idinka cabsanaya maalin dadka oo dhan koobi doona cadaabkii baan idinka cabs ama cadaab dadka oo dhan koobi doona oo ruuxna uusan ka baxsan doonin cadaabkaas maalinta uu imaanaya ayaan idinka cabsanaya macna waa haddaad raaci weydaan waxa aan idin sheegaye aan idin keenayo wy wailaa madyana wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana ree madyan waxaan u dirnay akhaahum walaalkood shucayban ahaa qaala markaasaa wuxuu ihi yaa qawmi solkayow ucbudullaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin mid xaq lagu caabudo ayruhu aanu kaga ahayn walaa tanqusuu ha dhimina oo ha nusqaaminina almikyaala alaabta wax lagu miiso iyo wlmiizaana tan wax lagu miisaamaba yani halbeega iyo miisaanka midna ha dhimina ama walaa tanqusuu ha dhimina almikyaala waxa aad deegaysaan iyo wlmiisaana waxa aad miisaamaysaan inii anigu araakum waan idin arkaa bikhayrin inaad wanaag ku sugan tihiinoo barwaaqo haysataan baan idin arkaa yani waa uma baahridin wey marka barwaaqadaasi waxay idinka kafaynaysaa oo idinkaga filan tahay inaad macnaha wax way xumaan raadsataan khayr baan idinku arka inaad ku sugan tihiin waxaana idinka cabsanayaa wa inii aniguna ahaafu waan cabsan inii anigu araakum waan idin arkaa bikhayrin baan idinku arkaa inaad wanaag kusuganti yani inaad barwaaqo ku sugan tihiino aydaan u baahnayn dadka wa inii anigu ahaafu waan cabsani calaykum dushiina waxaan idinka cabsan haddaad ka reebtoomi weydaan oo tawxiidkana aad qabsan weydaan talabaadna waxa wey aad ku hagaagi weydaan dadka xaqiisa iska dhowri weydaan oo dulmiga joojin weydaan waxaan idinka cabsani calaykum dushiinna cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka cabsan muxiiqin oo hareereeya cadaab maalin dadkoo dhan wada hareereen doona imaan doona ayaan idinka cabsanaya waa maalinta qiyaamade wayaa qawmi awfu lmikyaala wlmiisaana bilqisdi walaa tabkasu nnaasa ashyaaahum walaa tactaw fi lardi mufsidiin wayaa qawmi solkayow awfu waxaad dhammaystirtaan ood buuxisaan almikyaala kan wax lagu beegayo halbeega iyo walmiisaana miisaanka dhammaystiroo buuxiya filqisda cadaalad ku dhammaystira walaa tabkasuu ha nusqaaminina annaasa dadka ashyaaahum waxooda ha ka nusqaaminina dadka xaqooda ha ka kala dhibina walaa tactaw ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaalaad fasaadinaysaan idinkoo qasadkiinu fasaad yahay ee aan hagaajiya islahayn oo u qastaya fasaadka dhulka ha ku fasaadinina sidaas imaa macnaha waa kii hore unbay ta'kiidin waa laleeyahayo yani awqu lmikyaala wlmiisaana fi lqisdi si dhammaystiran dadka xuquuqdooda u siiya saasaa lagu yii oo yani waxa aad u deegaysaan iyo waxaad u miisaamaysaan xaqooda waxbaha kala hadhinaa isagoo dhammaystiran siiya awfuu iyo bilqisdi waxay kala faa'iidaynaysaa baa laleeyahay u dhammaystira markii la yidhi ayaa dhammaystirkaa midna qisdi iyo cadaalad ku salaysaye midna cadaalad kuma salaysna yacni dhammaystirka aan cadaaladda ku salaysnayn masala waxaa ka mid a in riba la geliyo ila ribada lafteedu ziyaado wey marka dhammaystir cadaalad ku salaysan oo iyagana aan la dulmiyeynin idinkuna aydaan isdulmiyeynin dadka waxooda saaku siiy man saasku ku yidhi walaa tabkasu naasa ashyaahum maxay taha macnaheedu iyadana waxa weye dadka waxooda ha ka kala dhibina oo macnihii hore ayay ka guda weynta sii hore waxay ahayd walaa tabkusu lmikyaala wlmiisaana waa waxyaalaha la miisaamo iyo waxyaalaha la beegay ku saabsana haddana waxa weye wax walba oo dadka aad la kala wareegeysaan oo idin dhex maraya ha ka nusqaaminina way ka guda weyntaa marka sana ka caamsan waxaa la yidhahdaa dikru lcaami bacda alkhaas baa la yidhahda waxaa soo gelaya marka waxyaalihii kale la kala gadanayey sida xoolihii oo kaleeto iyo waxyaalihii lala kala wareegahayo dhan baa soo gudagelaya macna walaa tactaw fi lardi mufsidiinana waxa weeye dhulka fasaadka ka daaye maxaa yeelay shirkiga iyo gaalnimadu waa fasaad waxaa kaloo fasaada addoommadoo la dulmiyo xuquuqdooda laga dulmiyana waa fasaad wey macna wayaa qawmi tolkayow awfuu dhammaystira almikyaala halbeega dhammaystira iyo wlmiisaana miisaanka bilqisdi cadaalad mutalabisiina xaalad ku dhehantihin bilqisdi cadaalad ioo ku dheehan idinkoo cadaalad ku dheehan miisaanka iyo halbeega u dhammaystira dad oo ha ka nusqaaminina walaa tabkasuu ha dhibina annaasa dadka ashyaa'ahum waxyaalahooda ha ka dhibina waxay leeyihiin iyo xuquuqdooda dadka ha ka nusqaaminine si dhammaystiran u siiya walaa tactaw ha fasaadinina fi lardi dhulka mufsidiina xaalaad fasaadinaysaan mufsidiina xaala muakida la yidhahdaa waxay faaiidaynaysaa yani fasaadka ay dhulka fasaadinayeen ma ahayn iyagoo islaax iyo wanaag u jeeda inay uun sida ka noqotay fasaadka ka dhacday ee fasaadkiiba marka horeba u qasteen macna saasay faaiidaynaysaa oo mufsidiina idinkoo fasaadka u qastayo marka horeba xumeeya isle dhulka fasaadka ka joojiya ilan marar badan baa adoo wanaagdoon oo islaaxdoon oo wanaag u jeedoon xumaan doonayn oo niyad tabi ay ku hayn iyo haddana fasaadku kacdhe ayagu saab ma ahe marka horeyba fasaadka u qastayaan macna marka dadka xuquuqdoodana iska jira xuquuqda rabbina subxaana watacaala horaa loogala hadlay sidaas way macna baqiyat llahi khayrun lakum in kuntum mu'miniina wamaa ana calaykum bixafiid hadalkii waxaa socda nebiga ayaa weli socda uu kula hadlay ee uu gudbiyey baqiyat llah waxa uu ilaahay idin soo reebay ayaa khayrun wanaag badan lakum idinka idinka wanaag badan wuxuu idinka fiican yahay idinka khayr badan yahay wixii dadka aad dulmiga kaga qaadanayseen in kuntum haddii aad tihiin muminiina kuwa muminiina haddii aad tihiin wamaa ana aniguna ma ihi calaykum dushiina bixafiidin mid ilaaliya afcaashiina iyo xumaantaad ku samaynaysaan anigu waardi idinkama ihi oo idinkama ilaalin karayo laakiin xilkay saaran waxa wey inaan idin gaadhsiiyo wixii ilaah ii suliy subxana watacaala baqiyat llahi khayrun lakum baqiyatullah waxaa laga wadaa sida ibnu cabaas uu leeya risqullahi buu leeya risqiga ilaahay uu idin siiyey baa idin fiican oo wuxuu idinka khayr badan yahay waxaa macnaha waxa weeyaan aada dadka dulmiga kaga qaadanaysaan risqiga ilahay idin siiye baa idinka fiican sidaasi waa macno macnaha kaleeta ibnu jariiri sobari uu dooranaya waxa weeye baqiyat llahi khayrun lakum macnaheeda wuxuu ilaahay idiin soo reebay markaad dadkii waxoodii si dhammaystiran u siisaan inta idiin soo hadhay baa idiin khayr badano waxaa yarkeed faa'iidaysaan xalaashana ah ayaa wuxuu ka fiican yahay xaaraamta faraha badane dadka dulmiga aad kaga qaadanaysaan macna sidaas weyaan baqiyat llah wuxuu ilaahay idiin soo reebay oo faa'iida ah oo si xalaala aad ku faa'iidaan ayaa khayrun lakum idin fiican in kuntum hadaadkiin muminiina kuwa ilaah rumeey macnaheedu waxa weye yani waxa hadduu xaaraan kugu soo galo barakada baraka ma laha si walba uu u badan yahayba baraka ma laha waa inagii soo marnay yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat ribada ilaahi subxaana watacaala baa tirtiriyo baraka ma ay lahaa waxayna yani waxa weyaan ku dhowdaa aakhirkeeda gebagabada ugu dambaysa inay ku dhaafdooen macnaha waxa weyaan aad isfeegtaan macna wixii aan ribo kugu soo galay nebiguna sal alay waslam waa ka xadiidka saxiixa ku odhanaya yani labada ruux ee wax kala gadanaya dhiibku dhex marayaay haddii ay run isu sheegaano daacad isu noqdaano wixii ceeb ahee ku jira yani waxay kala gadanahayaan isu sheegaan oo si daacadnimo ikhlaas ku jira wax u kala gataan buurika lahumaa fii daycihiba waxay kala gateen waa loo barakay ninkii badaacada la wareegayna waa loo barakay kii lacagta qaatayna lacagtii baa loo barakay laakiin haddii ay iskhayaamaan oo ceebkii isu qariyaan oo wax isu dusiyaan oo sidaa isku dulmiyaan muxiqat barakatu daycihima deecii waxay kala gateen barakadiisii baa la baabi'in saasuu nabigu uri salawatulli waslamu calayh marka wax yar oo xalaala ayaa wuxuu dhahmaa wax aada u fara badan oo xaaraama waxogaaga yarkeeda ilaah faa'iidadeed helaysaane xalaasha ayaa macnaha wax wey idin fiican sidaas way macnaha baqiyatullah ilaahay wuxuu idiin soo reebay markii aad dadka xuquuqdiisa siisaan oo dadku waxay idinku lahaayeen si dhammaystiran aad u siisaan wixii markaa idiin soo hado oo faa'iidaah baqiyatullah hadhaaga ilaahay idiin soo reebay ee uu idinka soo reebay dadka xuquuqdiisii markaad siiseen kadib ayaa khayrun idin wanaagsan lakum idinka macnaha way idiin fiicanta oo waxay idiin dhaaftaa inaad dadka dulmidaan oo xuquuq aydaan lahayn aad qaadataan macnaha in kuntum haddii aad tihiin muminiina kuwa rumaysan haddaad rumaysan tihiin waxaa laydiin sheegaya ama alla aad rumaysan tihiin iyo sharaaicda soo dejiyey wamaa ana aniguna ma ihi bixafiidin mid ilaaliya bihi calaykum dushiina waxaa laga wadaa xilka aniga isaaran iyo mas-uuliyaddu waxa weeye inaan idin gaadhsiiyo wixii laiisoo dhiibay laakiin inaan idin xifdiyo oon idin ilaaliyo oo xumaanta idinka ilaaliyo oon idin qasbo hawshaasi hawshaya ma aha qaaluu yaa shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fii amwaalina maa nashaa inaka la anta alxaliimu arashiid qaaluu waxay yidhahdeen waata jawaabtay bixiyeen marka laba arrimoodba wuu kala hadlay labadii dembi ay gelayeenba wuu ka waaniyey markuu kala hadlay barnaamijkii dhaqaale ee qaladka ay ku gelayeenna wuxuu u sheegay waxoogaaga yarka iyagu saluubahayaan ee dhaqaalaha ee xalaata inuu fiican intiibay ka jawaabi doonaan marka qaaluu waxay dhahdeen yaa shucaybu shucaybu asalaatuka masalaadaada ayaa ta'muruka waxay ku amraysaa an nasruka inaan ka tagno maa yacbudu waxay caabudayaan aabaa'unaa awyadana waxay caabudi jireen aw amase an nafcala inaan samayno fii amwaalinaa xoolahanaga inaan ku samayno dhexdooda maa nashaau waxaan doono ama xoolahanaga inaan ku samayno saan doonna aanu ka yeelahay masalaadaadaan loo diinaysa inaka adigu la anta adigu alxaliimu nin dulqaad badan baa tahay arashiidu oo haddana caqli badan macnaheedu waxa weeye nebiga ilaahay subxaana watacaala ee shucayb ahaa ee salada soo jeediyey ilaahay subxaana watacaala fariintiisiina soo gaadhsiiyey yaay waxoogaa waxay ku tuhmayaan caqli daro caqli daray ku tuhmayaan nooc oo jeesteesana waa ula hadleeno istihzaa uu ku jiro markaasaa waxay ku yidhahdeen shucaybow ma salaadan faraha badanee tukanays ayaa waxay ku amraysaa in aanu ka tagno wixii awiyadana aan ka soo gaadhnay caabi jiren macnaha dhagaxyaantan iyo asnaamtan aan tolkana ka soo gaadhnay ee intaasoo ka awowkawo aan ka dhaxalay inaanu iska dayno oonu mabdaca cusub qaadanahay ma salaadaadana ku amraysa ama xoolahanaga wax alla waxaan doonno inaan ku samayno bay ka wadaan ujeedadoodu waa jee waxay leeyihiin shucaybow masalaada aad tukanayso ayaa waxay ku amraysaa inaanu intaanu waxyaalaha kale oo dhan iska dayno aan ilaah keligii ku xidhanno masalaadaadana ku amraysa ama xoolahanaga si aan sidaan doonayno inaan ka yeelno yani oonu waxaan doonana aanu dadka siino waxaanu doonana aanu ka ceshano ciddaanu doonno aanu dulmino xoolahanaga saan doonayno annagu inaan ka yeelno in aad noo diiddo masalaadaadaa ku amraysa masalaadaadaa ku amraysa macnaheedu waxa wey waa jeeseed caqli arinkaasi kama soo fuli kara wey ilaahayna kama imaan karo oo shay ka soo fuli kara ma aha waxa keliyata uu ka imaan karaayo waxa weeye waa uun salaadaadan iyo waxan kadaas kaa muuqmuuqdeed samaynaysa waxan unbu ka yimid bay nala tahay wey macnaha saasay leeyi ama xoolahanaga saan doonna aan ku yeelno waxa wey xoolahanaga yaana lagu faragelin oo sharcigan yimid ee nabiyulahi shacayb uu la yimidi yuusan xoolahanaga faragelin ku samaynino si alla saan ka doonno annagu ay nala qumanaad xoolahanaga ha loo daayo oo ninkaan doonnana aan khayaano ninkaan doonna aan qish ku samayno ninkaan doonna aan u dhamaystirno xoolahanaga maxaa macnaha diinta soo geliya wey markaasay haddana jeesteeskiibay sii caddeeyeen oo waxay yidhahdeen waxaa tahay nin dulqaad badano haddana caqli badan baa tahay macnaha yani hadday u garowsan yihiin inuu dulqaad badan yahay u ogol yihiin haddana caqli badan yahay oo dhab ka tahay way raaci lahayen wuxuu la yidhi laakiin waa hadal ay ula jeedaan inay ku jeesjaasaano aleelahay nin caqli badan oo haddana weliba dulqaad badan baa tahay w man qaaluu waxay dhahdeen yaa shucaybu shucaybow asalaatuka ma salaadaada ta'muruka salaada mufasiriinta qaar waxay leeyihiin asalaatuka qiraa'atuka ma akhrintaadan waxaad aad akriyayso miyaa ku amraya macna asalaatuka ma salaadaadaa ta'muruka ku amraysa an natruka inaan ka tagno maa yacbudu waxay caabudayeen aabaa'unaa aabbayaashana iyo awowyadana waxay caabudi jireen inaan ka tagno oo waxaanu soo gaadhnay aanu kan cusub ka dooranno ma salaadaadaa ku amraysa caqli kuma ma amrayo kolley xag ilaahayna maadan kala imaanin ma salaadaadana ku amraysa macna aw amase an nafcala inaan samayno fii amwaalinaa xoolahanaga maa nashaau waxaan doonno inaan ku samayno masalaadaadaa ku amraysa inaan ka tagno macna aw an natruka inaan ka tagno an nafcala inaan samayno fii amwaalinaa xoolahanaga maa nashaau waxaan doonno inaanu ku samayno inaanu ka tagno oo mabaadi aad hadda noo dejiso oo nadaam dhaqaale noo samayso oo yani na kontaroolo oo sidaa joojiya oo dhaqaalaha saa u isticmaalo oo na yidhaahda nadaam noocaasa hadda inaad noo keento masalaadaada ku amaraysa macnaha oo xorriyaddii aanu xoolahanaga u maamulanaynay yaa hadda doonaysaa macnaha inaad naga saabto sidaas weya yani waa mabdaa hadda la yidhaahdo dhaqaalaha yani iyo siyaasadda iyo bulshada iyo qoyska iyo akhlaaqiyaadka iyo diinta iyo adduunyada intaba ilaaha subxaana watacaala wuxuu ugu talagalay kitaabtiisu ina kutubtiisu inay maamulaan rusushuna inay maamulaan oo hadyiga ilaahay soo dejiyey subxaana watacaala in loola laabto yuu ugu talagalay subxaana watacaala laakiin in cibaadaadka la yidhaahdo uun ilaahay subxaana watacaala ha la siiyo kutubtana ha loola laabto wax alla wixii nolosha adduunye ana ha laga hoos bixiyo oo diintu wax faragelinayaysan ku samaynin waa mabda gaalnimo waa mabda mabda calmanada la yidhaahde laadiininimada aw oo in diinta iyo nolosha la kala fogeeya macnaha dhaqaalaha inaysan wax kontaroola ku yeelanin diintu oo hadday doonaan ay ribo yani ku tacaamulaan hadday doonaanna macnaha ciday doonaan ay khiyaamaan hadday doonaan ay xaaraam ka kasbadaan hadday doonaan ay isboobaan wati alla say doonaan inay ka yeelaan waa nadaamka noocaas oo kale taa macna marka yani diimuhu waxayba u yimaadaan dhaqaaluhu waa qaybaha ugu muhiimsan noloshooda inay nadaam u dejiyaan oo nadaamkaa ruuxii ka baxana uu dembi galo ruuxii ilaaliyana uu macnaha waxa weye uu ajri ka helaay waxay ka mid tahay qaybaha ugu muhiimsan ee sharaaicdu maamushay kamid tahay macnaha cid kalena ayna u ogoleen ina la maamusho iyo mabaadi kaleeta macnaha inaka adigu bay yidhaahdeen la-anta adigu alxaliimu nin dulqaad badan baa tahay alrashiidu oo haddana weliba quman yani caqli badan wey nin macnaha waxa wey rashiid aho hanuunsan oo wax garanayo ayaad u muuqataa haddana dulqaad badan waa jeesees wey macna qaala yaa qawmi ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi warazaqanii minhu risqan xasana wamaa uriidu an ukhaalifakum ila ma anhaakum can in uriidu ila lislaaxa ma stadactu wamaa tawfiiqii ila billah calayhi tawakaltu wailayhi uniib qaala wuxuu ihi nabiylahi shucayb yaa qawmi tolkayow ara'aytum bal ii warama in kuntu haddii aanahay calaa bayinatin mid cad dusheeda haddaan ku sugnaa oo min rabbii xagga rabbiga ka timi oo warasaqanii ilaahay igu irsaaqay minhu xaggiisa xaal uu ka ahaaday risqan risqi xasanan oo wanaagsan wamaa uriidu mana doonayo an ukhaalifakum inaan idin daba maro ilaa maa shay inaan idiin daba maro anhaakum aan idinka reebay canhu xaggii in uriidu maa uriidu ma doonayo ila alislaaxa wax wanaajin mooyaane ma stadactu intaan kari karo wamaa tawfiiqii waafajintayduna ma ahaanin wanaagga lay waafajiyo ilaa billah bimacuunat illaah ilaahay kaalmihiisa mooye calayhi alla dushiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisaanan uniibu u noqonaya macnaheedu waxa weeye yani jeesjeeskiibuu ka jawaabiyo masalaadaadana ku amraysa inaad yani waxayaalaha kaata aad noo sheegayso masalaadaada ku amraysa bal ka warama haddii aan mid cad dusheed ku sugnahay oo xujo cad aan hayso xagga rabbigaygina risqi wanaagsan layga siiyey xujada cadi waxa weeye waa xujadii diiniga ahayd ee uu la yimid ee caqliga iyo ruuxa kuman oo dhan qancin kari middaa waa mid iska muuqato aan qarsoonayn wey macnaha risqiga xasanka ilaahay uu siiyeyna laba macnaba waa suurtagal in laga wado risqiga xasankaa nebinimadii ilahay siiyey subxana watacaala waa tafsiir risqiga xasankaa in laga wado xalaal buu ilaahay siiye subxaana watacaala oo bayiinaan haystaayo xujacadoo diiniyana waa haystaa risqigaygii iyo nolol maalmeedkaygiina ilaahay baa siiye waxba idinkama baahni wey marka wax alla waxaan idinka baahnay oo xoolaa ma ay jirto maxaa yeele ilahay baa idhalsiiye subxaana watacaala bal ka warama midda kaleto nin intuu wax idin amro oo uu idiin dejiyo nadaam idiin dejiyo oo uu xumaan idinka reebo haddana xumaantu idinka reeba idin dabamaraya ma ihi wixii uu idin farayna aan isagu fartoomaynin ma ihi nin wanaag raadisan ah inay wax hagaagaan oo xumaanta laga baxo wanaagga la qaado midkaasaan ka shaqaynaya macna nin dad wuxuu ka reebay oo uu daaya yidhi u dabamaray oo markay ka tageen isagu sameeyeyna nin muslixa ma ah nin wanaag doon oo inay wax hagaagaan doonaya ma ah marka wanaag baan u jeedaa waxaa xumaantaana inaan idiin dabamaray markaan idinka reebo kadib ma aan doonayo intay awoodaydu tahay inaan wanaag ka shaqeeyo la hagaago sidaasaan doonaya macana waafajintaasa ilahay baa iskale subxaana watacaala aniga dadaalkayga waa dhiibi allahse subxaana watacaala waafajin oo ninkuu doonana dadaalkaasi aan macnaha waxa wey aan wado ayaa yuu ka anfici oo diintiibuu ku qaadan anigana ilaahay subxaana watacaala waafajintiisaan ku socon asaga dushiisaan tala saaran xaggiisaanan u laabaniyo rabbi baa subxaana watacaala u noqonaya sidaasuu ku yidhi macna qaala wuxu uhi yaa qawmi tolkayo ara'aytum bal ii warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin mid cad xujo cad dusheeda haddaan ku sugnahay oo min rabbii xagga rabbiga ka tegi waxay jawaab u tahay asalaatuka ta'muruka wey asalaatuka ta'muruka jawaab u tahayo salaadaydu ima amuraysee xujo cad oo xagga rabbigay ka timid taasaan ku dul sugnahay wey warasaqanii hadduu irsaaqi ka warrama minhu xaggiisa xaal uu ka ahaaday risqan risqi hadduu ilaahay ugu irsaaqay xasanan oo wanaagsan oo xalaal ilaahay siiye subxana watacaala idinku xaaraam kuudad baa jeedi oo waa idinkii laydinka keri la-yahayoo dadka xoolahooda dulmiga ku qaadanaya iyo gardarade aduguse ilaahay subxaana watacaala risqi xalaal u siiyey sidaa daraaddeed waxaan jirin inaad hadda been abuurto oo waxaan xujo lahayn aan hadda aanan xagga ilaahay baan ka keeno beenta aan isku dayahay hadda waxa igu kalifaya ma jiro xoolana uma baahnin xujo cado xagga rabbi ka timidna waa haystaa wy macna risqiga xasanka marka in xoolo xalaal a laga wado macna ilahi subxaana watacaala inuu siiyey ama waxaa suurtakala warasaqanii minhu risqan xasanan risqiga xasanka in laga wado nebinimadii laga wado macna wamaa uriidu mana doonayo an ukhaalifakum inaan idin dabamaro ilaa maa shay inaan idin dabamaro anhaakum aan idinka reebayo canhu xaggi yani xumaanta aan daaya idin leeyahay shirkiga aan daaya idin leeyahay oo tawxiidku badasha markaad idinkii ka tagtaan inaan anigu idin dabamaraay waa waxaan suurtagal ahayn haddaan idin idin war dadka xuquuqdooda siiyo oo ha ka dulmininana yani inaan anigii hadda dulmigii idin dabamaraay waa waxaan suurtagal ahayn maxaa yeelay wanaagga aan idin faraya anaa idinka horeynayo man sidaasi waa sida loo baahan yahay ruuxu markuu dadka khayr u sheegayo khayrkaasi waa inuu isagu uga horeeyo sidaasuna dadku ku qaadan karaan oo ugu intifaaci karaya waa ilaa dadka tuhmaa gelin haddaadan qudwo saalixa noqonino aan lagugu dayanin oo wanaagga aad sheegaysa aan lagaaga dayanin waxaa gelaysa dadkii aad wax u sheegaysay laftooda tuhmaa waxaa gelaysa waxaan inuusan daacad ka ahayn macna yacni rumayntiisa xataa la rumaysto sa aad u sheegayso loo rumaystaayo yacni waxaa gelaya tuhmaa gelaysa macna inuusan saa wax u jirin maxaa yeelay haddii wanaagga aad sheegayso saad sheegaysa ay wax uga jiraan adaa ku hormari lahaayo lagagama horeeye wy macna sidaa daraaddeed hadal keliyasa oo aan dhaqan lahayn oo aan fulin lahayn oo aan tatbiiq lahayn natiijo badan kama timaado meelo badan buuna ilaahi subxaana watacaala uu ku dhanaceeyey yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kamura maktan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun maxaad u leedihiin waxaydaan samaynayn afka maxaad uga sheegaysaa waxaydaan dhaqan ahaan idinku u fulinayn sidaas wy macna fi suurati baqara waa inaga kusoo marnay atamuruuna naasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna kitaaba afalaa tacqiluun ma dadkaad wanaagga faraysaan naftiinana ma ka tegaysaan idinkoo kitaabkii aan la arinay dadka wanaagga intay dadka faraan haddana wanaaggii aan la imaanin ama xumaanta intay dadka ka reebaan xumaantii u dabamara dadka dadkaasi waxay ka mid yihiin aakhare marka la tago dadka ugu cadaab kulmay kuy ka mid yihiin nabigeena ka sugna salawatullah wasalaamu aleyh xadiis saxiix uu leeyahay yujaau birajuli ywma alqiyaama inbaa maalinta qiyaamada la keeni markaasaa naarta lagu tuuri fatandaliqu aktaabuhu fi naar markaasaa xiidmihiisii iyo caloolku jirkii oo dhan baa soo daadana naarta dhexda markaasu wuxuu ugu wareegi wuxuu ku wareegi xiidmihii iyo urku jirkii oo dhulka taalla ayuu saa ugu wareegeysanayaa sida uu dameerku uu ugu wareegeysto shayga uu shiidayo macnaha dhagax shiidaha siduu ugu wareegeysto saasoo kale isaguna ugu wareegeysanaya markaasa waxaa isugu imaanaya ahlu naarkii oo dhan markaasay odhanayaan war hebelo maxaa kugu dhacay soomaadan ahayn ninkii wanaagga na fari jiray xumaantana naga reebi jiray markaasaa wuxuu odhanayaa wanaagga waan idin fari jiray lamasa imaan jirin xumaantana waa idinka reebi jira waase idin dabamari jiro anaa la imaan jira macna marka waxa weeyaan khatar wey waa waxaan nabiyada anaa ilaahayna ka dhici karino aan ka suuroobi karin wey macna marka nin wanaag ujeeda ubaanay wamaa uriidu ma doonaya an ukhaalifakum inaan idin dabamaro ilaa maa shay xaggii anhaakum aan idinka reebayo canhu xaggiisa in uriidu ma doonayo ila alislaaxa hagaajin mooye inaan wax hagaajiyo oon wax saxa mooye wax kaloo doonayaa ma jiro mastaactu inta aan kari karo in alla intaan kari karo inaan wax hagaajiyo oo tawxiidka idinka soxo oo aan akhlaaqdiina soxo oo aan dhaqankiina soxo oo aan dhaqaalihiina soxo sida un baan ula jeedaa macna wamaa tawfiiqii waafajintayduna ma ahaanin ilaa billaahi bimacuunati illaahi ilaahay kaalmadiisa mooye yacni waxaan uun guul haddaan gaadho kaalmo ilaahay baan ku gaadhi ciddii ay noqoto in la waafajiyana waafajinta ilahay baa iskale subxaana watacaala calayhi alla dushii baan tawakaltu tala saartayo arrinkayga aan u dhiibtay wa ilayhi xaggiisaanan uniibu u noqono yani waxaan ka laabanaya wax alla wixii yani waxa wey sibiraxa yaan ka laabano xagga rabbi baan u laaba subxaana watacaala ama wa ilayhi uniibu markaan geeriyoodo xagga rabbi baan u noqon subxana watacaala ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم تلك يوم هذا الكيس يولي سعد لا يجرمنكم يوصل إذن كحبار شقاقي أنيق عداودي عداود أنيها يساري يسل إذن كحبار أن يصيبكم إنو إذن كنعو مثل ما شيء أو كلام asaaba ku dhacay qawma nuuxin nuux qoladiisii aw qawma huudin ama huud qoladiisii aw qawma saalixin ama saalix qoladiisii ku dhacay aw wamaa qawmu luutin luut qoladiisiina maynan ahaanin bibaciidin kuwa idinka fog minkum xaggiin sidaasuu ku yidhi macnaha waxa weeye cadaawadda aad ii haysaan iyo khilaafidda aniga aad khilaafaysaan iyo naceybka aad naceybtihiini yuusan idinku xambaarin intaad ku madax adegtaanoo saa aad daaibtaan iyaysan idinku xambaarin inay idinku dhaco cadaabkii ku dhacay ummadihii idinka horreeyey oo kaleeto sidii reer nuux oo kale iyo qoladii nabiyulaahi huud oo kale iyo qoladii nabiyulaahi saalix oo kale reer luutna ayagu idinkamaba fogo oo ama waktigoodiibaaba idinku dhowaa ama ma ahee deegaan ahaan bayba idinku dhow yihiino ayagu idinkamaba foga man hadda dhow bayba ahaayeen macna waxa macnaha waxa weyaan hadalka ujeedadiisu ay tahay mawqifka aad iga taagantihiin iyo nacaybkaad ii haysaani yaysan idinku kallifin in aad xumaanta ku madax adegtaan ee bal intaad cadaawadda ka soo degtaan waxa aan wato caqli degan ku fiiriyo oo bal xujajkaygii iyo adiladayda intaad fiirisaan ood cadaawadda tadaata iska yaraysaan markaa kadib haddaad ku qanacdaan qaata way macana haddiise aad ku qanci weydaan oo cadaawaddan aad sii wadaani waxaa ka imaanaya waxa wey sida qolayihii hore oo kaleta in laydaan halaago sidaas way macana laa yajrimanakum ay laa yaxmilanakum yuusan idinku xambaarin waa la dhihi karaa waxaa kaloo la odhan karaa laa yajrimanakum laa yagsibanakum yaysan idin kasbin shiqaaqii aniga cadaawadayda aad ii haysaani an yusiibakum taana waa la dhihi karaa macana shiqaaqa marka waxaa laga wadaa yani waxa weyaan alaqdu bishiqil labada ruux ee cadaawadda isu haya ama iskhilaafsan baa mid walba dhinac maraa shiqiguna bimacna jaani waay marka aniga dhinac maridda aad dhinac iga marteen iyo cadaawadda aad i haystaan iyo khilaafkaad ikhilaafsantihiin yuusan idinku kallifin oo yuusan idinku xambaarin ina cadaab uu idinku yimaado macna wayaa qawmi tolkayow laa yajrimanakum yaysan idinku xambaarin shiqaaqii cadaawadda aad ii haysaani yani shiqaaqii shiqaaqakum iyaaya khilaafka aad aniga ikhilaafsantiin iyo cadaawadda aad ii haysaani yaysan idinku xambaarin an yusiibakum inuu idinku dhaco yaysan idinku xambaarin milu maa shay oo kale asaaba ku dhacay qawma nuuxin nuux qoladiisii wixii ku dhacay oo kalea oo macnaha waxa weeye biihim waa kii lagu halaagay aw qawma huudin ama huud qoladiisii wixii ku dhacay oo kale oo iyagana waa kuwii dabaysha macnaha waxa weye madhalaysta lagu halaagay aw amase qawma saalixin saalix qoladiisii waxa ku dhacay oo kale inuu idinku dhaco yaysan idinku xambaari ayagana waa qolyihii inoo dambeeyo sayxada iyo qaylada lagu halaaga wamaa qawmu luutin luut qoladiisiina maynan ahaanin bibaciidin kuwa fog minkum xaggiina bucdigaa waxaa laga wadaa ama bucdi zamaania ama bucdi makaania yacni deegaan ahaan dhulkay degi jireen idinkama fogaan ama zamankoodii iyo xilligay noolaayeen baan idinka fogeyn macna labaduba waa suurtagal wstaqfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi ina rabbii raxiimu waduud wastaqfiruu dembidhaaf weydiista rabbakum rabbigiin uma kadib yani wixii horay u dhacay ilaahay inuu idiin dhaafo weydiista horay idinka dhacay oo dembi ah uma markaa kadibna tuubuu laabta ilayhi xagga alla u noqdaa oo wixii dambe ee gadaal idinka dhacana ka soo laabta ila rabbii rabbigay raxiimun waa mid naxariis badan weye waduudun oo jacayl badanoo addoommadiisa jecel wey ama waduudun isjeclaysiiyo oo addoommadiisa ixsaanka uu u galo iyo wanaagga uu u gelayo ay ku jeclaanayaanoo sidaa lagu jeclaanayo yani kelimadani ayadana waxay ka mid ahayd kelimo ay ka midnaysnaayeen rusushu oo wixii hore ee dhacaynimo ha kusii adkaanin ha kusii madax adeegine kasoo noqda wixii mustaqbalka idinka dhici doono oo dembi ana ayadana ka laabto oo dunuubta ha ku madax adeegina macnaha maxaa yeelay dunuubtoo la istibraaraay dhibaato weyn baa ka imaano ciqaab rabbiya cadaabkiisa ka imaanay maxaa yeelay oy usoo noqonaysaan oo ilahay ugu toobad keenaysaan maxaa yeele ilah waa mid naxariis badan wey subxana watacaala naxariistiisa waxay keenaysaa addoommadiisu hadday u toobad keenaan inuu ilahay toobadooda aqbalo subxana watacaala midda kaleetana ilaahay addoommadiisa waa midka jecelo wuxuu jecel yahay toobadoodu jecel yahay macna wuxuu ka jecel yahay wax walba rabbi subxaana watacaala addoonkiisa inuu u toobad keenaayo wuu ku farxay rabbi subxaana watacaala waana soo dhaweynaya wastakfiruu dembidhaaf weydiista rabbakum rabbigiin uma markaa kadibna tuubuu laabta ilayhi xaggiisa u noqda dhaacadiisa iyo yani waxa wey ku-xidhnaantiisa iyo udhawaanshihiisa ku laabta ina rabbii rabbigee raxiimun waa midkii naxariis badan wey waduudun oo jacayl badanoo addoommadiisa jecel wanaag inay la yimaadaanna la jecel isjeclaysiiyo oo wanaagga uu u gelayo alagu jeclaanayo qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul wainaa lanaraaka fiina daciifa walowlaa rahtuka larajabnaak wamaa anta calayna bicaiiz jawaabtii labaaday bixiyaa hadalka markii hore ay ku jawaabeen waa kii ahaa yani yaa shucayba asalaatuka ta'muruka ee jeesjeeska ah haddana hadalkii oo kaleeta ah bay nebigii ugu jawaabeen qaaluu waxay yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ma fahmayno kaiiran in fara badan oo mimaa shay ka mida taquulu aad leedahay waxa aad ku hadlayso in badan oo ka mida sideedaba ma fahmayno wailaa anagu lanaraaka waan ku aragnaa fiinaa dhexdanada daciifan xaal aa tahay waxaan ku aragnaa dhexdanada nin aan awood lahayn oo tabar lahayn inaad walowlaa rahtuka kooxdaada iyo haddayna jiri lahayn qoyskaaguna la rajabnaaka dhagaxdaabaan kugu dili lahayn wamaa anta adiguna matiina calaynaa dushanada bicasiizin nin sharaf kulahoo muxtaram ah dhexdanada kama tihin macnaha macnaha waxay ku yidhahdeen hadalkaaga in badan oo ka mida ma fahmayn ma aha inuusan nebigu hadalkiisu cadayna ee waxa weeyaan ayagaa waxayna diyaaru ahayn inay xujada fahmaanba meel kale uga cadda haddayna xujadii looba fiirsanin oo aan bayiinadii la fiirinin oo nebigu wuxuu la yimid caqli nabad gashan oo fayow aan lagu fiirinin see loo fahmi inay wax fahmaan baymase diyaar u ahaynba sidaa daraaddeed ba waxay uleeyihiin mama fahmayno in badanood ku hadlayso waxaan la fahmayni nebigu kuma hadline ayagaa diyaar waxayna u ahay inay wax fahmaan macna wa khaasatan nabiyullaahi shucayb waxaa la yidhahdaa khadiibu alambiyaa nebiyada ilaahay khadiibkooda ninka ugu aftahansanaa ee macnaha waxa ugu faseexa badnaa inuu yahay baa lagu tilmaama macna marka hadalkiisu waa cadya waana hadal nin walba fahmi karo xujadan xagga rabbi uu kala yimidna waa waxa iska cad ee ayaga ayaa waxay yihiin laqdabay wadaanoo niman inay wax fahmaan ujeeda maaha macna ma fahmaynin hadalkaaga mar haddaan intii hore aanaan fahmaynina warka intiisa kale iska joojiyo macna goodii iyo hanjabaad bay markaa kadib galeeno waxay ku yidhahdeen waxaanan ku aragnaa dhexdanada nin tabar daran inaad tahay waxay ka wadaan dacfiga nin isagu keligii ah oo aan u babac dhigi karin oo iska difaaci karin bulshada oo dhan o marka labaadna garab aan haysanino tolkii aan yani ayna diinta ku raacino tolkii aan ku tiirsanayn dad badan oo raacay oo difaacana aan lahayn tabardarraanu ku aragna dhexdana tabardaran inaad tahay baanu ku aragnaa macna haddii aanaan kugu ixtiraamaynin oonaan kugu tixgelinayn qoyskaad ka dhalatayna waxa weeyaan dhagax baabaan kugu dili lahayn saas wey macnaha oo qoysku ka dhashay walow mabda ahaan iyo diin ahaanba yaysan ku raacin laakiin ilaahay baa subxaana watacaala ku difaacay oo iyagaasaa lagaga cabsan saas way macnaha ka waxay u difaacayaan wiil ay dhaleen ahaan wuxuu dooniba ha la yimaadeen laakiin waxa wey waa nin aan dhalay waxaa halkaa laga qaadanaya ilaahay subxaana watacaala diintiisa inuu ku xoojin karo man laa khalaaqa lah cid aan aakharo wax nasiib a ku lahayn inuu ilaahay ku xoojin karo rajul faajir ah iyo qolo faajiriin ah iyo dad xulxul ah yuu ilaahi subxaana watacaala marar fara badan diintiisa u adeejiyaa sidii nabigeennaba salawatulli wasalaamu aleyh nimankii la odhan jiray reer bani haashim iyo banulmualib nimankii la odhan jiray uu ka dhashay ay isu garab taageen nabiga salawatulli wasalaamu caleyh ilaa heer ay gaadheen inay u go-aan nabiga daraaddii in loo go'dooniyo oo laga guursan waayo oo muxnaqabatay dhaqaala lagu sameeyo oo ay u go-aan isaga daraaddii macnaha adeerkii abi aalib oo gaalnimo ku dhintay ilaa intuu ka dhibanaya nebigu garab taagnaa salawatullah wasalaamu calayh waxaa marka ay taasi markhaati u tahay xadiidka nebiga salawatullah wasalaamu calayh ina allaha la yuayidu hada diina birajuli faajir ilaahay subxaana wa tacaala diinta wuxuu ku xoojini nin faajir aho aakhara aan waxba kulahayn macna kaasoo kale u ilahay u adeejinay subxana wa tacaala marar fara badan baa marka hadda lafteeda waa ka jirta meelo badan oo diintu geli weyday oo dadkii in diinta la gaadhsiiyo laga hor istaagay ayaa marka qoyska xaggiisa laga soo laabto oo ninku qoyskii uu ka dhashay uu dhex tagaay wax lagu dhihi karo uusan jirin macna adeeradii iyo ilmaadeeradii oo iyagu waxba qaadanin inay waxa qaataanna aan diyaar u ahayn baa buur la garab taagan oo difaacaya macna ilahay baa subxaana wa tacaala adeejinayo u adeejinaya macna marka waxaa lagu tixgelinay nabiyullaahi shucayb qoyskiisaasaa lagu tixgelin haddaanaan qoyskaa ilaalinaynin qalbigooda aanaan dhowraynin oo ayaga aanaan kugu tixgelinayninna mar horaaba dhagax kugu dilayn macna sidaadababana nin dhexdanada sharaf kale oo dilkiisa ama waxyeeladiisu ay nagu adag tahay adiga ahaan marka lagu fiiriyana maba tiidba waa fududahay inaan wax kuu geysano macna laakiin reerkaasa waxooga ayaanu tixgelinaynaa sidaas way macna qaala waxaan odhanayaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ma fahmayno kaiiran in fara badan oo mimaa taquulu waxa aad leedahay ka mid ah waxaad ku hadlayso in badan oo ka mid a maba fahmaynaba wa inaa anaguna lanaraaka waan ku aragnaa fiinaa ama lanaraaka waan ku aragnaa fiinaa dhexdanada daciifan xaal aad tahay mid tabar daran inaad tabar daran tahay oodan awoodaad wax iskaga celisa lahaynna waan ku aragnaa horta walowlaa rahtuka hadduusan jamaacadaadi iyo kooxdaadu jiri lahayn yani qoyskiisaa laga wadaa la rajabnaaka dhagax baabaan kugu dili lahayn wamaa anta adiguna matiida calaynaa dushanada bicasiizin ay bimuxtaramin nin sharaf lahoo la ixtiraamo oo la karaameeyo matihid macna qaala yaa qawmi arhatii acazu calaykum min allahi waاstaqadtumuuhu waraa'akum dihriya ina rabbii bimaa tacmaluuna muxiiq qaala wuxuu yihi nabilahi shucayb yaa qawmi tolkayow arahtii ma aniga reerkayga iyo kooxdayda ayaa acazu sharaf badan calaykum dushiina ku sharaf badan min allahi alla ka sharaf badan watakadtumuuhu ma waxaad ka dhigateen alla subxaana wa tacaala dihriyan mid la tuuray miyaad ka dhigateen waraa'akum gadaashiin mid gadaashiina lagu tuuray miyaad rabbi ka dhigteen subxana wa tacaala ina rabbii rabbigay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan muxiitun midkii koobay wey ilaahay waxaad samaynaysaan kama qarsoona wey macnaha wuxuu ka wadaa ma reerkayga ayaad igu tixgelinaysaano ayaga daraadood baad igu dhowraysaan oo igu badbaadinaysaan ilaahay dartiina igu badbaadin maysaan miya oo taa macnaheedu waxa weeye reerkayga anigu aan ka dhashay ayaa agtiina kaga sharaf badan oo ka ixtiraam ka mudan oo ka mudnaan badan allihii subxaana wa tacaala idinkiiyo anigaba i abuuray haddaad ilaahayna igu tixgelin weydeen reerkaygana igu tixgelinaysaan macnahayga reerkii reerka anigu aan ka dhashay ayaa ka mudnaan badan alla subxaana wa tacaala macna maxaa yeelay allaad igu dayn lahaydeen oo rasuulkiisii ah oo isoo dirsaday oo ka socda haddaad intaa igu dayn weydaan oo reerkayga igu daynaysaan macnaha reerkana ilaahay ka sharaf badan agtiina wey macna sidaas miya oo ilaahay waxaad ka dhigateen subxaana wa tacaala mid gadaal laga tuuray yacni waxa weeyaan waraa'akum dihriya dihriga waxaa la yidhahdaa shayga markaad gadaal intaad iska mariso wax la halmaamay oo kale aad ka soo qaado uusan macnaha tixgelinba agtaada uusan ka lahayn kaasoo kale laga wadaa macna ilaahay iyo wuxuu soo dejiyey iyo kitaabkiisii iyo rasuulkiisiina waxaad ka dhigateen wax intaad gadaal ku tuurteen dhabarka gadaashiisa halkaa aad kaga timaadeen oo kaleeto macna oo miisaankaba idinkuma jiro meeshaba idinma yaalanaya macna rabbigay waxaad samaynaysaan waa midka koobayo cilmi buu ku koobay waxa ka qarsoonna ilahay ma jiro subxaana wa tacaala taa ogaada qaala wuxuui yaa qawmi qowmkayow arahtii ma reerkayga iyo qoyskaa ka dhashay miya acazu sharaf badan calaykum dushiina min allahi ilaahay xaggiisa ma kuwaasaa ilaahay agtiisa ka sharaf badan oo ilaahay ka sharaf badanoo iyaga daraadood baad igu daynaysaan ilahay dartiina ugu daymaysaan watakadtumuuhu waxaad ka dhigateen alla subxaana wa tacaala dihriyan ay mambuudan mid la tuuray waraakum gadaashiin loogu tuuray yani mid gadaashiina lagu tuurayo aad ka timaadeen oo in aad tixgelin siisaan ama aad ugu dhowrtaan ama aad ka cabsataan mudan aan ahayn sidaasoo kaleta miyaad ka dhigtay ina rabbii rabbigay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan muxiitun waa midkii koobay oo ka warhayo wey wayaa qowmi tolkayo wey icmaluu camal fala calaa makaanatikum calaa ariiqatikum jidkiilaa ku camalfala sidiilaa ku camalfala inii aniguna caamilun midkii camalfalayaalahay calaa makaanatii aniguna jidkayaa ku camalfalay saufa taclamuuna waad ogaan doontaan man yaatihi cidda uu u yimaadaad ogaan doontaan cadaabun cadaab cadaabkaasoo yuqziihi duleeya waman cidna waad ogaan doontaan huwa isagu kaadibun beenaala wartaqibuu suga inii aniguna macakum la jirankiina raqiibun kii sugayaalahay markuu ka quustay oo si walba intuu la hadlay dhinac walba uu ka soo galay ay u socon waayeen oo ka socon waayeen waxbana fahmi waayeen ayuu marka wuxuu ku yidhi bal sidiilaa iska wato oo jidkiilaa ku sugnaada yani dhaqankiilaa iyo caqaa'idiilaa iyo mabaadidiilaa iska wata aniguna taydaa wadanaya waadna ogaan doontaan cidda uu yimaado cadaab dulleeya idinka inaad tihiin iyo inaan aniga ahay waxaa kalood ogaan doontaan midka beenaalaha inaan anigu beenaalo ahay iyo ina adinku beenaalayaal tihiinla waad ogaan doontaano natiijada imaan doonta oo cadaabka rabbi subxaana wa tacaala ah cidda uu ku habsado aan soo aan wada sugno oo aynu macnaha ka wada wardhowrno sidaasuu ku yidhi suga ayuu ku yidhi aniguna waan sugi yacni waxa weeyaa ka wardhowra cadaabka alla subxaana wa tacaala ee soo socda aniguna waa ka wardhowri markaasaan kala ogaan doonaa in jidkiinu khaldanaa iyo inuu jidkaygu khaldanaa in macnaha waxa weyaan anigu aan beenaalo ahaa iyo inaad idinku beenaalayaal ahayde markaa cadaabka rabbi imaada subaana wataala ayaad ogaan doontaan macana waxay kutusaysaa marka tabaru inuu ka beri noqdo oo haddii la diiday oo wax laga qaadan waaye inuusan tanaasul muujinin oo waxaagii haddii lagugu diiday bal wax ka tanaasulo bal dhexdhexaad isugu tago oo ama nimankii w si aad usoo jiido waxoodii ugu tag oo mabaadi'doodii la wadaag ma noqonina waxa weye tiina wata adna taydaan wadani natiijadana waan wada sugaynaa sidaasu macnaha waxa wey kaga baxay wayaa qawmi tolkayow icmaluu camal falaa calaa makaanatikum calaa ariiqatikum jidkiilaa iyo yani meesha aad haysaan ku camal fala oo wata wey macnaha inii aniguna caamilun midkii camal falayaan ahayo calaa makaanatii ayaan ku camal falaya yani calaa ariiqatii aniguna jidkayga aan hayo iyo waxa aan wate een la imid unbaan aniguna jidkiisa haynaya oon ku camal falaya oon ku shaqaysanaya saufa taclamuuna waad ogaan doontaan man yaatihi cidda uu u yimaada ayaad ogaan doontaan cadaabun cadaab yukhziihi oo duleeya waman cidna waad ogaan doontaan huwa isagu kaadibun beenaala cidda beenaalaha aniga beenaalaad ugu sheegteen cidda beenaalahana waad ogaan doontaan wartaqibuu suga cadaabka alle suga ilaa anigu macakum la jirankiina raqiibu kii sugayaan ahay macnaha aan ka wada wardhowrno oo bal aan macnaha waxa weye sugno cadaabka rabbi subxaana watacaala cidda uu ku habsado walamaa jaaa amrunaa najaynaa shucayba waladiina aamanuu macahu biraxmati minna waahadat aladiina dalamuu sayxatu faasbaxuu fii diyaarihim jaatimiin walamaa jaaa markuu yimid amrunaa arinka amarkanagii markuu yimid waa halaagii ayaanu najaynaa waxaan badbaadinay shucayban shucayb baan badbaadinay isaga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa dadkii raacay biraxmati naxariis ayaanu ku badbaadinay oo minaa xagganaga ka ahaatay waakhadat waxaa qabatay alladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyeyna asayxatu qayladii baa qabatay faasbaxuu markaasaa waxay noqdeen fii diyaarihim guryahooda dhexdooda jaasibiina kuwa jilbaha u daatay bay noqdeen kuwa daatay oo jilbaha u daatay bay guryahooda dhexdooda noqdeeno waa baaba'een kaan lam yaqnow waaba iyagoo nagaanin oo kale fiihaa diyaarta dhexeeda diyaartataasa inaysan weligood badegin oo kalead moodaa alaa hooyay bucdan fogaansho naxariista ilaahay laga fogaaday limadyana ree madyana ha u sugnaato kamaa bacida say u fogaatay oo kaloo naxariista ilaahay uga fogaatay samuudu nimankii reer samuud la odhan jiray macnaha waxa weeye natiijadii baa timid suga aniguna waan sugi natiijadii la wada sugahaye laga shidhowrahaye macnaha shinkeeda la sugahay markay timid oo cadaabkii rabbiya subxaana watacaala cadadu say ahaan jirtay shucayb iyo dadkii rumeeyey muminiinta ah ilaahay waa badbaadiyey badbaadaduduna naxariis ilaahay bay ku dhacday awoodtooda iyo tabartooda iyo xeelatooda ma ahayn naxariis ilaahay baa lagu badbaadiyey qolyihii diiday ee la keri waayeyna waxaa u timid oo ilaahay subxaana watacaala uu ku qabtay qaylaa lagu qabtay macnaha yacni waa lagu qayliyey qayladaasaa marka lagu baabiiyey markii lagu qayliyeyna way daateenoo way halaagsameen oo naftigaa ka wada baxday markaasaa siday u daateen si quban xataa mayna u dhicino jilbahay u daateen sidaasay u halaagsameen macnaha meelo kale ilaahay subxaana watacaala yani meel kale waxaan kusoo marnay fi suurati acraaf waxaan kusoo marnay ilaahi subxaana watacaala isagoo leh waxaa qabatay raj baa qabatay gilgilo waa la gilgilay nimankii laodhan jiray yani waa qawmu shucayb waa la gilgilay waxaa kaleeto aayad kaleeto ilahi subxaana watacaala uu kule fi suurati shucaraa inaad baan u malanaya cadaabu yawmi dulla yani maalintii daruurayta cadaabkeedii baa qabtay macna yani saddex cadaab baa laisugu diray dhulka waa lala gilgilay waana lagu qayliyey cadaab kor ka yimid oo daruur ahaan oo kaleeta sideeda ugu da-ayna ilaahay subxaana watacaala waa ku keenay macna saddexda cadaab baa laysugu daray markaasay halaagsameen oo rugmadeen oo baabi'een macna moodaa deegaankoodii markaad u fiirsato markii la halaagay kadib haddaad deegaankoodii fiirso waxaad moodaa dee la degay inaad moodi maysa weligeed inaan la degin baad moodi macnaha yacni naxariista ilaahay oo laga fogaadana ree madyan ha ku dhacdo sidii nimankii ka horreeyey ree sabuudba naxariista ilahay uga fogaadeen subxaana watacaala saas way macna waa la habaaray walamaa jaaa markuu yimid amrunaa amarka dhagii markuu yimid yani lagu halaagayay ree shucay ree badyana amarkii lagu halaagayay markuu yimid ayaa najaynaa waxaan badbaadinay shucayba shucayb baan badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa biraxmatin naxariis daraaddeed baan ku badbaadinay oo milaa xagga dhaga ka timid wa akadad waxaa qabatay aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey asayxatu qayladii baa qabatay dulmigaasi waa shirki ama ma ahee dembigay galeen oo dhan baa laga wadaa fa asbaxuu markaasaa waxay noqdeen fii diyaarihim guryahooda dhexooda waxay ku noqdeen jaasimiina kuwa jilbaha u yaallo oo jilbaha u daatay bay noqdeen kaan lam yaqnow kaanhum waaba iyagoo lam yaqnow aan ku dhagaanin fiihaa dhexdeeda diyaarta dhexdeeda alaa hooyaay bucdan fogaasho naxariista ilaahay laga fogaadayo limadyana madyana ha u sugnaato kamaa bacidat say u fogaatay oo kaleo naxariista ilaahay uga fogaatay sabuudu ree sabuud say uga fogaadeen oo kaleeto walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wa sulaanin mubiin halkan waxaa lagu gebagabeeyey qisadii nabiyulaahi shucayb calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam iyo qowmkiisii loo diray ee ree madyan halkaasi qisadooda ku gebagabowday waxba waa laga diiday haddii wax laga diidayna natiijadu waxay noqotay nimankii saalix loo diray iyo huud qoladii loo diray iyo nabiylaahi nuux qoladii loo diray natiijadii wax ku dhammaadeenubatana ku dhamaatay gaaladii iyo daalimiintii oo la halaagay muminiintii oo loo gargaaray oo ciribta wanaagsan iyagu helay iyo macnaha waxa wey ilaahay subxaana watacaala oo ka argootay cadowgiisii macnaha halkana waxa wey nabiyulaahi muusa iyo qisadiisiibaa wax yar laga taabanaya walaqad arsalnaa waan dirnay muusa muuse ayaan dirnay calayhi salaam biaayaatina aayaadka dhagii baan la dirnay wa suldaanin xujana waa la dirnay mubiinin oo cad ilaa fircawna fircown baan u dirnay xaggiis wa malaihi iyo madaxyaweyntiisii fatabacuu markaasaa waxay raaceen amra fircawna fircoon amarkiisii bay raaceen iyo taladiisii wamaa amru fircawna fircoon taladiisii iyo amarkiisuna ma ahaanin birashiidin mid toosan ma ah sidaasuu ilahi subxana watacaala uu leey macnaha nabiyulaahi muusa calayhi salaam ayaan dirnay oo aayaad baan usii dhiibnay baa lale subana wataala waa mucjizaadkii faraha badnaaye aynu soo marnay wa suldaanin mubiininta waxaa laga wadaa waa ushii ushii ilahay usii dhiibay subxaana watacaala oo aayaadka ugu weynay ayaa suldaanka laga wadaa xujo muuqato oo nina ka qarsoonayna waan usii dhiibnay waxaa loo diray ninkii la odhan jiray fircawn iyo dowladiisii ayaa loo diray macnaha nimankii maamulka iyo xilka ka agna waaye madaxyaweynta ashraaftii qowmka iyo isaga ayaa loo diray oo aad layidhi nabiyulaahi muusa markuu u tegeyna dadkii nimankii fircoon uu maamuli jiray ee raciyadda u ahaay nabiyulaahi muuse warkiisii waa diideen waxay qaateen taladii uu soo jeediyey ninkii lo odhan jiray fircawn ayay ku qanceenoo way diideen nabiyulaahi muusa iyo wuxuu la yimid fircoon taladiisiiyo amarkiisuna mid toosan ma ahe waa mid qallooca oo macnaha khaldan wey macna saasuu alla lehy subxana watacaala maxaa yeele waa gaalo gaal ilaahnimo haddana sheeganayahay talo ka soo fuushaye waxa weeye waa uu talo uu ku daraysanayo talo laakiin sax oo jid wanaagsan saaran oo yacni xujo saxa haysato oo bayino dul saarani ma aha talada fircoon kasoo fulaysa macna addooma ii ahaaba wey walaqad xaqiiqa walaqad arsalnaa xaqiiqa waa dirnay muusa nabiyullaahi muuse ayaa dirnay biaayaatina aayaadka dhagii baan usii dhiibnay oon la dirnay wa suldaanin xujana waan la dirnay mubiinin oo cad ilaa fircawna fircoon baan u dirnay iyo wa malaihi madaxyaweyntiisii dadkii dowladda la maamuli jirayo dadkii bulshada taladeeda hayay fatabacuu markaasaa waxay raaceen nimankii fircoon meligiisa ahaa amra fircawna fircoon amarkiisay raaceen amarkii nabiyulaahi muusa ayay diideenoo ku gacaseene fircoon amarkiisiina waa raaceeno anigaa ilaah idiin ah ee aniga iga dambeeya macna wamaa amru fircawna fircoon amarkiisuna maahanin iyo taladiisu birashiidin mid toosan ma aha mid hanuun ku salaysanoo wanaagsan ma aha yaqdumu qawmahu yowma alqiyaamati faawradahum nnaara wabisa alwirdu lmawruud markaa adduunka tale aan wanaagsanin bay raaceen jid qallocsanna waa mareen aakhare maxay maxay noqon doonaa nimankaas fircoon nimanka raacay ee kitaabkii ilaahay iyo rasuulku soo diray ka doortay fircoon iyo taladiis aakhare arrinkooda muxuu noqon doonaa yaqdumu wuu hormari doonaa fircawn qawmahu qowmkiisa ayuu hormari doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wuu hogaamio wuu yani waxa wey wuu intuu hogaamiyo oo uu hormaray iyaguna daba yaacaya fa awradahum markaasu wuxuu ku aroorini annaara naar buu marka ku aroorin wabisa alla xumaayay alwirdu biyuh biyuhu xuma almawrudu oo lagu arooray biyaha uu ku arooriyey xuma wautbicuu waa la raaciyey fii haadihi adduunyada dhexeeda waxaa la raaciyey lacnatan lacnad baa la raaciyey oo laga dabageeyey wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada iyadana lacnad baa la raaciyey bisa alla xumaayay alrifdu siisma xuma almarfuudu oo la siiyey nimankaas siismada la siiyey ama kaalmada loo kaalmeeyey xumaa buu alla leeyahy subxana watacaala fircawn maalinta qiyaamada marka la tago dadkii uu ilaahnimada u sheegan jirayee ku xidhnaa ayuu isagoo hor qaadahayo hoggaan u ah ayaguna ay daba socdaan ayuu imaan doonaa macna markuu hor qaadana wuxuu ku aroorini oo uu macnaha waxa weeye ku shubayaa naarta ayuu ku aroorin ilaan meel kale uma wadeen maadaama ay jidkii rabbi ka leexdeen adduunka markay joogeen fircoon jidkiisana ay mareen oo adduunka marka la joogo hogaamiye ay ka dhigteen aakharana isaga unbaa hogaamin meel alla meeshuu galo umayna ka dabageliyo nimanka leexan kara ma ah biyaha uu ku arooriyey iyo meesha uu geliyey ayaa xumaaday buu alla leeyahy subxaana watacaala oo meeshaa la sheegaya waa naartii wey macna naarta uu ku arooriyey ayaa aada u xumaatay adduunka lacnad baa la raaciyeyo waxaa lacnadaya wax alla wixii fircoon ka dambeeyo dhan ee mu'miniinta iyo nebiyadii ka dambeeyey iyo malaa'igta iyo kulli waa la wada lacnad maalinta qiyaamadana waa la lacnadiyo khalaa'iqda meeshaa isugu timid baa fircawn lacnadi iyo intii raacdayba siismada marka nimankaa la siiyey iyo kaalmada loo kaalmeeyey ayaa iyaduna aada u xumaatay kaalma meesha ma taallo siismana meesha ma taalle waxa wey taakum waay jeesjees wey macnaha sidii nin macnaha u hadiyad la siiyey niman hadiyad la siiyey oo kala laga dhigiyo hadiyadda la siiyey waxa wey waa naar naarna hadiyad ma gasho kaalmana ma gasho siismana ma gasho wey macnaha laakiin waa lagu jeesjeesa macnaha rifdiga waxaa la yidhahda bimacna alcadiya waa la yidhahda siismada waa la yidhahda alrifdu bimacna almacuunana waa la yidhahdaa kaalmadana waa la yidhahdaa labadaba macna waa lagu fasira yaqdumu wuu hogaamini fircawn qawmahu waxaa la mida nin walba oo lil hogaamiye ay samaystay ilaahay sharcigiisana waxaan ahayna uga dambeeyo oo uu ku hogaaminayo aakhire marka la yimaado isagaa unbaa la daba dhigi meel alla meeshuu kaasi ku arooro unbuu kana ku aroori ku taageerahayey ee macnaha waxa weyaan daba taagnaaye laga keri waayey meel alla meeshuu ku arooro unbuu ka aroori macna sidaas weyaan khiyaar ma uu lahaa maxaa yeelay adduunkii ayuu ka hadhi waayey nabigeennana waxaa ka sugan salawatullah wasalaamu calayh xadiis saxiixa oo uu yidhi markii maxsharka laysugu tago ayuu ilaahay subxaana watacaala wuxuu odhanayaa nin walba wuxuu caabudi jira ha raac markaasaa dadka qaarkii waxa wey dayaxay raaci qaar quraxday raaci qaar nin ay caabudi jireenoo macnaha ay ka dambeeyeeno talada ka qaadan jireen bay raaci cidba meel bay manaa wa raacaysa waxaa soo hadhaya marka dadkii muminiinta ahay ilahay keligii ku xidhnaa subxana watacaala sharcigiisana ku dhaqmi jiray kuwaasu soo hadhay in alla intii kale oo dhan nin walba hogaamiyayaal baa lakala raacay macna marka waxaa kadaata zucama kusheega ee hogaamiyayaasha kusheega ee madax kusheega ee macnaha la daba didahaye ee macnaha yani wax walba laga qaadanayo sharcigii rabbina loo garamaray subxaana wa tacaala waxaad ogaataa meel alla meeshay kuwaasi ku arooraan unbuu ku aroorin ilaa la ninkii dabagala macnaha faraacido yar yaraa maanta adduunka ka buuxdo oo fircoon aan ka soo keenin diinta rabbi subxaana wa tacala say ula dagaalamaya iyo sharciga rabbi siday u garamareen faraacidada casriga joogto umbaana macnaha dadku ku kala dabafayshay ninkaan maanta ku dabafaysho umaad aakharana ku dabafayn aduu kala doro marka sidaas yaqdimu wuu hogaaminay qowmahu dadkiisuu hogaaminay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fircawn faawradahum wuxuu ku arooriyey annaara naar buu ku arooriyey meesha uu usoo saamiye macnaha yani yani waa ceelalyada waay iqdaamka waxaa laga wadaa uu kasii hormariyo iyaguna way daba socdaan sida macnaha ruuxa xoolaha soo arooriyey oo kaleeto ruuxu uga sii horumaro ceelalyo ugu noqdo darkii iyo meeshu xooluhu ka cabilaan ugu sii hagaajiyo saasuu u horumari iyaguna udabayaaca yaqdumu uu hormari qowmuhu tolkii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fa awradahum markaasuu ku aroorinay annaara naar buu ku aroorin wa bisa alla xumaayay alwirdu biyo xuma wirdigaasi waxa weya waa biyihii lagu arooray wy almawruudu oo lagu arooray biyaha kuwaasi ku arooreen xuma wey macna wa utbicuu waa la raaciyey fii haadihi middan dhexdeeda oo adduunyada lacnatan lacnad baa laga dabageeyey wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana iyadana lacnad baa la raaciyey oo laga dabageeyey oo dadka meesha isugu yimid ee khalaa'iqda lacnad bisa alla xumaayey alrifdu siisma xuma almarfuudu oo la siiyey nimankaa ama bisa alla xumaayey alrifdu kaalma xuma almarfuudu oo loo kaalmeeyey nimankaa iyaga macnaha kaalmada nimankaa loo kaalmeeyey baa xumaatayo naar ayaa kaalma loo siiyey ama naar baa siismo u noqotay oo la siiyey oo gacanta laga geliyey alla waxaa la siiyey xumaa wey macna dalika min ambaai lqura naqusuha calayka minha qaa'imun waxasiid warkii marka qisooyinkaa lasoo gebagabay waa lasoo abtiray qisooyinkii kulli waa lasoo abtirayo hadda marka waxaa lainoo sheegayaa faa'iidooyinkii qisooyinka ku jiray ee meesha loo keenay daalika arinkaas laga soo waramay ee muddo kusoo dhex jirnay min ambaai lqura waa degmooyinka wararkoodii wey naqusuhu waanu qisooni calayka dushaadaanu kaaga qisoon nebiyow minhaa waxaa ka mida degmooyinka qaa'imun mid taagan baa ka mida wa xasiidun wa minhaa waxaa ka mida xasiidun mid macnaha waxa weeye la xidid siibay mid la xidid siibay oo sidii beer la goostay oo kale oon waxba ka taagnaynna waa ka mid baa la leeyahay subxana wa tacala wamaa dalabnaahum mana aanaan dulmiyin walaakin kaanuu walaakin dalamuu ayagaase waxay dulmiyeen anfusahum nafyaalkooday dulmiyeen famaa amnad mayna deeqin marka canhum xaggooda aalihatum ilaahyaashoodii ay caabudi jireen allatii midaasoo yadcuuna ay baryayeen min duuni illaahi alla sokedii ay baryayeen min shayin waxba uma deeqinoo uma tarin lamaa jaaa markuu yimid amru rabbika rabbiga amarkiisiiyo cadaabkii markuu yimid waxala waxay u tareen ma jirto wamaa zaaduuhu umana ayna ziyaadinin ilaahyaday caabudi jireen ayra tatbiibin khasaarin waxaan ahay khasaaro unbay ku rideen wax faaida u keenana ma jiro macnaheedu waxa wey daalika min ambaai lquraa naqusuhu calayka waa degmooyinkii iyo bulshooyinkii hore ee tegey wararkoodii oonu kuu sheegayna nebigo salawatula waslamu calayh waxaa ka mida tuulooyinka iyo degmooyinka qaar taagan iyo qaar xididada loo siibay waxaa laga wadaa minhaa qaaimun waxasiidun qaaimta waxaa laga wadaa midda camiran oo ayagii inta la halaagay guryahoodii iyo deegaamadoodii loo dabamarayo dad kale ay camirayaan qaaim wey macna xasiidkana waxaa laga wadaa midda baaba'day ee deegaankii guryihii iyo beerihii iyo hantidii wax alla wax ka muuqda usan jirin macna xididada loo siibay oo sidii beer la jaray oo kalea mid noocaasoo kaleetana waa ka mid macnaha dadmooyinkaas taasi waa suurtagal wey qaaimka iyo xasiidka waxaa kaloo suurtagala in laga wado qaa'imun mid taagan oo guryihii walow yaan la camirin oo dad kale yaysan gelinbe aasaartoodii iyo raadadkoodii baa welitaa kaagana waxbaa ka siisay midna wax alla wax ka muuqdaba maba jire war iyo sheeko unbaa lagu hayaa laakiin wax laga hayo aasaara maba jirta macnaha sidaasina waa suurtagal marka taas yani waxa wey taa kadib ayaa ilahi subxaana watacaala wuxuu sheegay nimanka waxaa loo halaagay sababka halaagooda keena muxuu ah kulligood hal sabab baa loo wada halaagay hal sabab oo muxuu ah sababkaas ilaahay subxaana watacaala kama gardarayne ayagaa lafahooda dulmiyey dulmiga galeeni muxuu ahaa ilaahay diintiisay u hogaansami waayeenoo sharcigii rabbi baa lagu kari waayey rususha rabbi soo dirsadeen raaca lagu kari waayey taa markii lagu keri waayey oo xumaantoodiiy caadadoodiiy dhaqamadoodii hore laga keri waayey halkaa arin ayaa wuxuu keenay kulligood in la wada halaaga macna halaagooda sababkaasaa wada keenay markuu ilaahay subxaana watacaala halaagiisii uu ku yimid oo amarkiisii ku yimidna waxay ilaahyo lahaayeen dhagaxyaal lahaayeen ay caabudi jireen ay ka dambeeyeen tabar iyo awood bidahayeen wax alla waxay u tarin ma jirto waxba kamayna celin cadaabkii rabbi ee kusoo food yeeshay mayna ka difaacin mar hadday sidaas tahay marka adduunyada intay joogeenna ku rafaade xoola kaga baxe oo ku dhidide oo u soo jeede oo rafaadkaasaa ku qabsaday markii wixii ay yani uguba talagaleen oo u caabudahayeen uu yimid oo dhibka inay ka hor istaagaanna waxba qaban waaye khasaaro bay markaa ka kororsadeen sidaa wy mana way uu khasaariyeene wax alla waxay ka faaideen ma jiro mana saasuu alla leeya subxana watacaala dalika arinkaasi min ambaai lqura quraga waxaa laga wadaa qarya waa jamcu qarya waay qaryadana waxaa ladhahdaa magaalada weyne la degan yaha la yidhahda waxaase laga wadaa dadkii magaalooyinkaa degi jiray dalika arinkaasi min ambaai lqura deegaamada wararkoodii wey naqusuhu waanu qisooni calayka dushaadaan nagu qisoono waanu ku sheegi waanu ku warran minhaa waxaa ka mida tuulooyinka ama degmooyinka qaa'imun mid taagan oo macnaha waxa weye sii jirto oo weli camiran oo dadkana camiraya wa xasiidun wa minhaa waxaa ka mida xasiidun mid la goostay sidii beer oo kale mid la gooyo xididada loo siibay oo waxba una ka taagnayna waa kamid wamaa dalamnaahum mana aanaa dulmiin markaan sidaa ku samaynay maanaan dulminoo maanaan ka gardarayno waxaynan mudanin maanaan ku samaynin walaakin dalamuu waxayse dulmiyeen anfusahum nafyaalkooday dulmiyeeno dembigay galeen iyo shirkigii iyo xumaatii laga keri waayey bay naftooda ku dulmiyeen famaa anad ma deeqin mark canhum xaggooda aalihatum ilaahyaashooda allatii ilaahyadaasoo yadcuuna ay baryeen min duuni illaahi alla sokadi ilaahyada ay alla ka soka marsadeene ay caabudahayeene u yeedhanayeen ma aysan ka deeqin xaggooda min shay waxba kama deeq wax alla waxay ka deeqeen iyo waxay u tareen iyo waxay ka difaaceen ma jirin lamaa goortii jaa uu yimid amru rabbika rabbiga amarkiisa ilaahay cadaabkiisii markuu yimid iyo amarkiisii ilaahyadii ay ku tiirsanaayeen wax alla waxay faa'iideeyeen iyo waxay u tareen doona ma jira macna wamaa zaaduuhum wamaa zaaduu ilaahyadii baynan u siyaadinin hum kuwii caabudi jiray bayna u ziyaadin ayra tasbiibin waxaan khasaaro ahayn khasaaro mooye iyo inay khasaariyeen mooye oo xumaan iyo haadaan uga tilaabsadeen mooye wax alla waxay ka faaidaysteen ma jir waxaakada nin walba oo khalqi ku xidhna oo tabar iyo waxtar mooda oo sidaa daraaddeed ilaahay u garab dhiga ama xuquuqdii rabbilahaa wax ka sii yahay maalinta uu ugu kalsooni badan yahay isleeyahay waxbuu kuu qaban unbuu tabartiisa u tegi maxaa yeele wax alla wuxuu qaban kara ma jiro xaqiiqadii uu ahaa unba markaa ogaani wax alla wuxuu qaban karana ma jiro macna wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid arinkaa marka lagu sameeyey deegaamada sababka keenayna laynoo sheegay ayaga keliya inaysan gooni ku ahayn ee caado ilaahay addoommadiisa uu kula dhaqma inay tahay baatana laynoogu sheegi wakadalika sidaasuu ahaaday sidaasoo kalu ahaaday akdu rabbika rabbigaa qabashadiisa idaa goortii akada uu qabto alquraa deegaamada markuu qabto iyo dadka sidaasoo kaleetu ilahi subxaana watacaala u qabta walxaal hiya iyadu daalimatun ay tahay mid gardarsatay ila akdahu ilaahay qabashadiisiiyo ciqaabtiisu aliimun waa mid daran weye aliimun mid xanuun badan weye shadiidun oo daran ina fii daalika arinkaa dhexdiisana waxaa ahaaday laaayatan calaamad iyo astaan lagu cibro qaato liman cid bay u ahaatay aayadaasi khaafa cabsaday cadaab alaakhirati aakhara cadaabkeeda ninka cabsaday daalika midkaasina yowmun maalin weye majmuucun oo la kulminayo lahu isaga annaasu dadka loo soo uruurinayo maalinka waa maalin dadka loo soo uruurinayo kulli lasoo wada kulmini wadaalika midkaasi yowmun maalin weye mashhuudun oo la wada xaadiri doono oo macnaha waxa wey nin walba imaan doono sidaas weyaan macnaheedu waxa wey wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura ilaahay subxaana watacaala markuu doono inuu degmo ama dad meel degan uu ciqaabo ciqaabtiisu sidaas oo kale wey sida kuwa aan hadda laga soo sheekeynahayay loo ciqaabay oo kale sacaadadiisu waa saa waxa uuna ilaahay subxaana watacaala qabtaa tuulooyinka markay dulmi galaan oo la keri waayo haddii degmooyinka iyo magaalooyinka iyo dadka degan xumaan laga keri waayo oo shirki laga keri waayo oo dembi laga keri waayo oo lagu keri waayo wartoosa oo rabbigiin adoomma u noqda ciqaabta ilahay tabtaasoo kale wey macana waa midda hadda macnaa waxa wey ina haysatay inugu dhacday oo kale wey macana sidaasuu rabbi waxu ciqaabaa subxaana watacaala akdigiisi iyo qabashadiisi iyo ciqaabtiisuna waa mid xanuun badanoo aad u daran wey adoommada markuu qabto macana ilaahay subxaana watacaala waa dulqaad badanya oo dembiga adoommada ciqaabta durbe kuma soo dadejiya waa u dulqaataa laakiin maalinta uu rabbi ciqaabtiisu timaadaay maalinkaasaan naxariisno oolin wax la yidhahdo danqashana danqashana oolin tabar iyo awoodna aynan oolin cadaab daran oo haddana xanuun badan ayaa maalinkaa yaalla macna ilaahay subxaana watacaala maalinka in badan buu u dulqaataa arrinkaa marka tuulooyinka iyo wixii lagula dhaqmay iyo caadada rabbi subxaana watacaala oo sidaaba ku socoto ku dureersatay arinkaa isagaa waxaa ku sugan astaan lagu cibro qaato waxayse ugu sugan tahay nin cadaabka aakhira ka cabsana ninka aakhira rumaysan aakhira ninkii rumaysan oo amaa lagu ciqaabaana umaa ku cibro qaadan oo adduunyada ku waana qaadana midkaasi oo cadaabkaasi wuxuu imaanayaa maalin dadka oo dhan laysu keeni doono lana wada imaan doono la wada xaadiri doono nina uusan ka maqnaan doonin maalinkaasoo cadaabkaasi imaan doona yani laga cabsanaye ninka ku cibro qaadanaya cadaabka uu ka cabsanayahay maalinka aakhira ayuu imaan doona macna wakadalika sidaasoo kale u ahaaday akdu rabbika rabbigaa qabashadiisa iyo ciqaabtiisa idaa goortii akhada uu qabto alqura deegaamada iyo dadka degan markuu qabto walxaal hiy yani qaryooyinku aalimatun ay tahay mid dulmi gashay hiyadaasi qura bay u noqonaysaa waxaase laga wadaa dadkii deganaa ina akhdahu ilaahay qabashadiisiiyo ciqaabtiisu aliimun waa mid xanuun badan wey shadiidun oo daran ina fii daalika arinkaa dhexdiisa akhdigaa ilaahay iyo ciqaabtiisa uu addoommada ciqaabayahay dhexdeeda waxaa ku sugan laaayatan astaan iyo calaamaa ku sugan lagu cibro qaato liman cid bay ugu sugan tahay khaafa ka cabsaday cadaab alaakhirati aakhira cadaabkeeda yani nin aan aakhira uba xisaabsanayn oo aakhira aan ku talagashanayn wax alle waxay ufaaidaynaysa ma jirto sida dadka dahriyiinta iyo dadka badiiciyiinta la yidhaahda iyo kuwa noocaas oo kaleeta ah qisaskan iyo waa laisciqaabi iyo cadaab baa jira iyo waxba u qaban mayso macna waxba ka faa'idaysan maayo daalika midkaas yowmun maalin weeye majmuucun oo la kulmin doono lahu isaga alnaasu dadka loo soo ururin doono yani layajmacanakum ilaa ywmi lqiyaama kulliga waa laysoo ururi maa yuxsharu naasu jamiican dadka oo dhan baa laysu keeniyo yani wax laga imaanayama uu jiro wadalika kaasi yawmun maalin weye mashhuudun oo la xaadiro waa maalin loo xaadiriyo waxa xaadiraya dadkii iyo dadkii ciddii ku markhaati kici lahay iyo rabbigii subxaanau watacaala kala xugmin lahaa waa maalin laysu wada imaano lakala maqlaanayno macana kulli waa laysu wada imaan doona wamaa nuakhiruhu ma dibdhigayno su-aashu waxay tahay marka maalinkaa maxaa loo dibdhigaya haddiiba asbaabtiisii ay meesha taallo oo addoommadii dembi galeen in la kala xugmiyana loo baahan yahay maxaa keenay maalinkii inuu imaan waayo macna wamaa nuakhiruhu ma dibdhigayno maalinka ilaa liajalin muddo mooye muddo daraaddeed mooyaane macduudin oo la tiriyey muddo tirsan oo aan badnayn daraadeed ubaan u dibdhiganaabu rabbilahi subana watacaala yowma maalinta yati uu yimaado maalinkaas laa takalamu ma hadlayso nafsuna fi hadli mayso ilaa biidnihi ilahay idankiisa inuu ku hadasho mooyaane faminhum waxaa kamida dadkii marka shaqiyun mid inkaari ku dhacday oo ahlu naar ah wa saciidun iyo mid liibaanay oo ahlu janna baa kamida macna sidaas wy macnaha waxa wey maalinkaa waxaa loo dibdhigi un muddo tirsan oo yar ho talabaadna tirsan oo ilaaha subxaana watacaala uu qorsheeyey horay buu ilaahay wuxuu u qoray oo u qorsheeyey maalinka xisaabta iyo is-abaalmarintu inuu xilli uu ogyaho isagu qoray uu yimaado xilligiisiibaa marka lagu wadaa macduud weeyaano waa wax fara kusiriso aan badnayno wakti aan dheerayn baa ka laaban xilligaa isaga talabaadi waxa wey maalinka u yimaado naf hadli karta ma jirto laa yatakalamuuna ilaa man adina lahu raxmaanu waqaala sawaaba cid hadli karta oon ilaahay inan siinin ma uu jiro ruuxan ilaahay uusan inan siinin oo hadal uusan dhihin oo hadli kara ma jira macna sidaas wya nebigu salawatullah wasalaamu aleyh xadiis saxiixa isagu waan ku odhanaya yani maalinkaa wax hadli kara ma jiro ila alambiyaa wa kalaamu lambiyaai yowmaidin allaahuma sallim sallim sidaas wy macna nebiyada unbaa hadli kara hadalka nebiyadu maalinta ay ku hadlayaanna waa un ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli ilaahu nabaday ilaahu nabaday sidaasay ku hadlayaan macna marka maalin la hadli kara ma aha nin macnaha waxa wey ergo ku hadli karo cid orgeyn karana ma jiro nin lafihiisa ka doodi karana ma jiro nin wax sheega karo wax baryi karana ma jiro cid hadli karta ma jirto ilaha inuu fasaxa mooyaane subxana wa tacala marka meelo kale soodhan kusoo marnay in macnaha waxa wey la hadliyo adamadu ay dood geliyo rabbanaa wallahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin inay ku doodi doonaano xataa dunuubtooda ay inkiri doonaan yani waxa weye aakhare ayaa mawaaqif ah yani boosas fara badan baa la istaagi meelaha qaarkood lama hadli karo wax nuu dhihi kara ma jiro meelaha qaarkoodna waa la hadli karaayo waa meelaha addoommada laga hadlin doono w mana marka aayadaha hadalka tilmaamay in la hadlina yani waxay tilmaamayaan meelaha qaarkood aayadaha lama hadli karalana waxa ay tilmaamayaan meelaha qaarkood bay tilmaama markii la joogo oo macnaha wax way aakhare ka mid wamaa nuakhiruhu maalinka ma aan digdhigayno ilaa liajalin liajri ajalin yani muddo darteed mooyaane muddadaasoo macduudin wakti dartii mooyaane macduudin oo la tiriyey yowma maalinta yati uu yimaado maalinkaas laa takalamu hadli mayso nafsu nafi hadli mayso ilaa biidnihi ilahay idankiisa inay ku hadasho mooyaane naf hadli karto ayadoo hadalta iska damacdo isaga madax banaan oo iska hadli karta ma jirto waa inuu ilahay ufasaxo subxana watacala fa minhum dadkii marka waxaa kamid a shaqiyu wasaciid waxaa laga wadaa dadku way qaysami fariiqun fi ljanati wa fariiqun fi sacirun qolana jannay u dareeri qolana naar bay u dareeriy labada qolood baa la kala noqon wax u dhexeeyana ma jiro qoladii reeca caraafahay inaan soo marnay ee dhexda taallayna waa inagii soo sheegnay dhinacu bay udhici doonaan oo xagga jannada udhici doonaan macna fa minhum waxaa ka mida markaa dadkii meesha laysugu keenay shaqiyun mid yani dhur darsaday mid nasiib xuno ahlu naar a macna wa saciidun mid liibaanay oo yani guul helay oo ahlu janno ana waa ka mid labadaa qaybood unbay uqaybsamayaan wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم